in ka badan lixdan arday oo isugu jirta danyar iyagoon ayaa fursado waxbarasho oo lacag laana ka helay iskuulka gurmad ee magaalada beledweyn ardayda la siiyo fursadaha waxbarasho ayaa ahaa kuwo aan awoodin inay iska bixiyaan qarashaadka waxbarashada maamul ku-xigeenka iskuulka gurmud maxamed daad cismaan afrax ayaa raadiyo beerlo uga waramay tirada ardayda ay siiyeen fursadaha waxbarasho ee lacag laanta ah xawlalo aad baad u mahadsan tahay runtii way jiraan meel kasta ee hadda ay soomaalida joogtana waa laga helayaa dad caynkaas ah anaga gurmud ahaan si caadiya oo ofishiyaal ah maan u yeerin dadka ooma dheen meeshaan waxbarasho fri aha lagu bixiyaa arda hala keeno ama ubadka hala keeno lama dhihin laakiin markii waalid oo kuu keeno arday labo saddex afar shan oo kuu keeno yidhaahdo dadka ardadan ejka waxbarashada ayay gaareen waxbar uma awoodo waan ku qasbannaha in aanu ka qaabilno sababtoo ah hadafka marka hora iskuulku asaasnaa waxaa inaan dadka qaybtan waxbarashada u baahan ama ha awoodaan ama yaysan awoodin inay iska kofargarayaan in aan baahiyada ka xaqabtirin marka aad baan usoo dhoweynaa arda fara badanna way jiraan oo nidaamkaas hadda aanu ku qaabilnay ama wax ku barto runtiina aad bay uga faa'iideen waalidiintuna runtii aad bay inagu maal celiyaan iyo bulshada deegaanka guud ahaan ilaa arday lixdan arday gaarayso ayaa iskuulka si free ah wax uga barto oo tabarucaad ee micnaha daruufo jira awgood ama haadaan kuwa qaxooti ah ee meelo kale kasoo barakacay ama haadaan kuwa deegaanka ee ku dhashay waalidkii uu awoodi waayey inuu ka kofargareeyo ama uu ka sabalagareeyo waxbarashadii ama uu fiigii bishii ahay awoodi waay micnaha inuu ka bixiy marka baahiyahaasoo dhan markaanu fiirinay annaga arday sideedaba albaabkeenna ka soo galo oo layidhaha ardagaani waxaa ma awoodo waxbarashadiina wuu rabaa haddaan idhaahdo waxbarasho free ma hayno ama ardaygaan ma qaabili karna albaabka naga baxo waxay ka hor imaanaysaa hadafkii aan u aas-aasnay iskuulka oo ahay horumarinta iyo tayaynta iyo jihaynta ubadka soomaaliyeed qaar ka mid a ardayda iskuulka gurmud ee la siiyey fursadaha waxbarasho ayaa ka mahad celiyey magacayga waa sacdiye maxamed waxaan kamid ahay ardada dhigta iskuulka gurmud khaasatan waxaa kamid ahay ardada sida lacag la-aanta ku barta iskuolka aadaa ugu mahad celinaya macalimiintayda qaaligaa oo runtii igu soo garab istaaga runtii kuwa lacagta lagu waxbarana oo kale aan la mid ahay marka insha allah mustaqbalkaygana waxaan jeclahay inaan ka gaaro heer fiican bismi illahi alxamdulilahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaa walmursaliin sayidina maxamed amaa bacd awalan waxaan u mahad celinaya allah subxaana watacaala ee makaankan aan wax ka barto noo suurtogeliyey mar labaad waxaan u mahad celinayaa waaridiinteedna marka saddexaad waxaan u mahad celinayaa macalimiinta gurmad iyo maamulaha dhammaan sidii iigu soo dhoweeyeen waxbarashada lacag laanta ah inkastoo waxbarashada lacag laanta ah sidii iigu soo dhoweyn oo sida ardada lacagta laga qaado ah laga baro